waad mahadsan tahay maxamed cali aadan waxaa maanta la baahiyey sawiro soo bandhigaya xogta dhabta ah ee ku saabsan dagaaladii shalay ka dhacay ee duleedka muqokuri ee gobolka hiiraan kuwaasi oo ahaa dagaalo aada u culus oo isaga hor yimaadeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dowladda federaalka ee sida aan dhegaystayaasheenna horey ugu soo tabinay dagaaladaasi waxaa ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawac ah oo soo gaaray ciidanka dowladda federaalka ee sidoo kalena ee waxaan sheegnay in dagaaladaasi lagu jebiyey ee hase ahaatee maanta waxaa la baahiyey ee sawiro itus oo itaabsii ah oo muujinaya qaar ka mid ah meydadkii ciidamada dowladda federaalka ee aan sheegnay inay uga carareen goobta dagaalka askartaasi ayaa gaarayay laba-iyo toban askari waxayna sawirada la baahiyey qeybtood soo bandhigayaan qaar ka mid ah ee meydadka ciidankaasi oo bilqan fagaaraha dagaalka ee askartan oo iga soo hor muuqanaya haatan ayaa waxaa dubatay rasaasta ee iyadoo uga dhacday meelo kala duwan oo ka mid ah jirkooda dagaaladaasi ayaa sidaan la wada soconno ee waxay ka dhaceen deegaano hoostaga degmada muqokuri sawirada meydadka ciidamada dowladda federaalka waxaa sidoo kale wehliya dhinaca kale cudud ciidan oo ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku soo bandhigtay gumare waxaana la arkayaa askar aada u hubaysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ku dhex socdaalaya deegaankaasi iyagaoo ku socda laba layn ee islamarkaana kor u sida ee calanka tawxiidka ee askartan ayaa garwaxsan ee hubka noocyadiisa kala duwan waxayna run ahaantii gebi ahaanba meesha ka saarayaan warar been ah oo ay shalay tabinaysay dowladda federaalka ee islamarkaana sheegayey inay la wareegeen deegaanka gumare ee deegaankaasi waxaa haatan ee gacanta ku haya islamarkaana si buuxda u maamulaya ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee waxaana isla sawiradan lagu arkayaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo meelo kala duwan oo deegaanka ah ku sugan askarta dowladda federaalka ee ku sugan ee magaalada muqokori iyo meelaha kale ee ku dhodhow ayaa xaaladoodu waxay tahay mid cabsi iyo argagax ah waxayna dharaar iyo habeen filanayaan inay weerar xoogan oo cagta lagu mariyo kala kulmaan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku sii siqaya magaalada muqokori ee dhacda bariga gobolka hiiraan